إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مبارك وسود وهذا قضبة ورركا ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa weerar ku qaaday dad rayid ah oo ku sugnaa deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose dowladda etoobiya ayaa cadaadis hor leh waxay ku soo rogtay kooxaha t b l f iyadoo diiday dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed mu'asasada alkataib ayaa baahisay qaybta afaraad kelimaad laga jeediyey mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf oo ay ka soo qalinjebiyeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaar ka mid ah dadka danyarta ah ee ku nool xerooyinka barakacyaasha ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in raashiinka iyaga loogu talagalayna ay leexsadaan jihooyin kale laguna kala iibsado suuqyada magaalada muqdisho in ka badan siddeetan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa dhimasho dhaawac ku noqday howlgallo toddobaadkan ay fulisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab dowladda etoobiya ayaa mar kale muujisay damaceeda la xiriira qaadashada soomaaliya قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن haatanna warkaas oo faahfaahsan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa weerar ku qaaday dad rayid ah oo ku sugnaa deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose warkani cali aadan ayaa ka warramaya ciidamada dowladda federaalka ayaa weerar ku qaaday dad rayid ah oo ku sugnaa deegaan ka tirsan gobolka shabeellada hoose habeenkii xalay askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa weerar ku qaaday dad rayid ah oo ku sugnaa deegaanka gumaysadiid ee gobolka shabeellada hoose iyagoona halkaas ku dilay hal ruux islamarkaana laayay xolo badan oo ay leeyihiin dadka deegaanka qaar ka mid ah dadka ay dhibaatada u geysteen ciidamada dowladda federaalka ayaa warbaahinta u sheegay weerarka ay kala kulmeen askarta dowladda federaalka iyo khasaaraha kasoo gaaray waa dhibkiba u dhacay xanada xoolaha dadkaani waa ku baabana meesha milada adiga adiga weeraray xalay ciidama oo aaluus waa gumaysi dideeda u yimid xiliga ishii halka iyo xoolaha waa xoolahaan wax waa wada dadwaa dhinteen wax dadka walaalaa iska diliyey wax dhaawac waaye hal nin oo afartan afartan iyo saddex sano jira waa noogu dhintay toman iyo kow toman iyo kow neef oo dhaabac iyo dhimashiis ku jiraan toman iyo kow neef waaye annaga ninaa naga dhintay ninaa iska kariyey ha nin afartan sano jiraa naga dhintay la qaaday magaciis waxaa lidaa nuur maxamed sii qabila waxaa kaa leyna mana jirto maxaa naga dhexeeyo waa gaali nicnaa qabanayna annageeno baadiyen maahane xalay annageena baadiye maahanadan wax kale annaga maya ayaa laakiin annagii
ciidamada dowladda federaalka ayaa dhibaatooyin badan u geysta bulshada soomaaliyeed iyagoona marar badan u geysta dhibaatooyin la mid ah kuwan dowladda etoobiya ayaa cadaadis hor leh waxay ku soo rogtay kooxaha t b l f iyadoo diiday dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed sida tafaasiil ku aadan warkaani oo kusoo gudbinayo maxamed qaasim waxaa marba marka ka dambeysa soo ifbaxaya khilaafka ka dhexeeya dowladda dhexe ee etoobiya iyo kooxda tigreega ee t b l f iyadoo ay suurtagal tahay in mar kale waqooyiga dalkaasi oo ka bilowdo dagalo lagu riiqmo oo u dhexeeya labada dhinac dowladda uu hogaamiyey abiy axmed ayaa sii wada cadaadisyada siyaasadeed iyo kuwa militari ee ka dhanka ah kooxda t b l l f iyadoo dhanka kale uu jiro khilaaf siyaasadeed oo salka ku haya arrimaha hogaanka oo u dhexeeya hogaamiyaasha kooxda t b l l f guddiga doorashooyinka dalka etoobiya ayaa qaday tallaabadii ugu dambeysay oo ka dhan ah kooxda t b l l f taasoo muujinaysa heerka uu gaarsiisan yahay cadaadiska xukuumadda adisababa ee ka dhanka ah qowmiyadda tigreega war-saxaafadeed kasoo baxay guddiga doorashooyinka ayaa lagu sheegay in la go-aamiyey in xayiraad dhanka siyaasadda ah lagu soo rogo kooxda t b l l f islamarkaana aanay samayn karin wax dhaqdhaqaaq ah ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo kasoo baxay kooxda t b l l f waxaana xayiraadda dhanka dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed lagu soo rogay kooxda uu imaanaya iyadoo ay horaanba laba garab u kala jabeen mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib ayaa baahisay qaybta afaraad kelimaad laga jeediyey mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf oo ay kasoo qalinjebiyeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab yaasir cabdalla ayaa warbixinta warkani eegaya
بسم الله الرحمن الرحيم
قدما قدما قدما قدما قدما قدما نمضي دوما قدما waa qaybta afaraad ee kelimaadka laga jeediyey mucaskarkii sheekh bashiir sheekh yuusuf ee dhowaan loo soo xiray ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ay ka mid ahaayeen abwaano soomaaliyeed oo aad looga garanayo dhulka soomaalidu degto qaybtan waxaa masraxa ka soo muuqanaya abwaano soomaaliyeed oo miisaan leh iyo odayaal dhaqan oo maqaam ku leh halganka jihaadka ee soomaaliya dhammaantooda waxay cabireen dareenkooda farxadeed ee ku aadan mucaskarka iyagoo diraya fariimo kala duwan nabadoon ibraahim moxamed nuur malaaq moxamed nuur iyo xaaji cabdulaahi axmed moxamed oo dhammaantooda hormuud u ah qaar ka mid ah qabaa'ilka soomaaliyeed kana mid ah ardayda ka soo aflaxay mucaskarka sheekh bashiir ayaa xafladda qalinjibinta hadallo ka jeediyey iyagoo toogtay mawaadiic iyo qodobo muhiim ah xaqiiqdiisa aad la socotaan adduun waxaa ka jira een, ligdan ama herdan ayaa ka socda oo been alkufri waalmuslim gaaladii islaamku waa ishayaan gaalo waxay leedahay islaam ha la laayo islaamkuna wuxuu taagan yahay gaalo ha la zuuliyo soo maahan intaasaa noo ballana ayagana waa ballantoodii annagana waa noo ballantayni ballanta ilaahay baa laakana meel imaanaysa soo maaha ilaahayna yuu la jiraa jalla wacalaa muslimiintuu la jiraa sooma ogidina maylana ilaahay tabaaraka wa tacaala ku codsadaane in ilaahay tabaaraka wa tacaala dadka fadhiya oo muslimiinta eh ahlu iimaanka eh in ilaahay haniinkiyo ilaahay garab haninkisi- haniinsiyo gaaladuna isla burburin maylanaha insha allah maylanaha dadkana dheegaw ama maqalkaana dheegaw ama dheega doona ama nacaraga doona ikhwaana inta barwaaqiyaal jihaadka kan qeybaa ka leenahay qeybka unu ka leenahay doorkan un qaadanay salfido doorkan un qaadanay insha allaahu horna waa u ballan qaadna haddana waa u ballan is u ballan qaadnaa in gaala hasnu jaandaansanna gaala oo afet u nasra raacna jamaal cabdiraxmaan aadan oo loo yaqaano abwaan samakaab oo ka mid ahaa ciidamada mujaahidiinta ee ka soo qalinjibiyey mucaskarka sheekh bashiir ayaa goobta ka tiriyey tix gabaya oo ballan ah oo uu ku xoojinayo jihaadka iyo halganka nimankii baanaan jiray ilaa baalka laga qoyo nabadbaad iyaa jeerman qudha laysla wada buuqo oo ay jisyada soo baxshaa nabaddu waa beene ballankeennu waa meel ninkii baqayay yeelkii sidii maanbariya maanbilaa loogu kala baydhay ee midiba baal uu kace laysu bogi waayey waxa maanta baabkaa ku sugan ama bartaa jooga geesiga burkiisa u dubta ee baadiyahan jooga ee kayntan baadkiya hadhkala diinta baranaya ee maalintuu baasta macna beleda oogaya iyo nacaskan buuryada qabee bayse dhabanaya eaynu iftiinkanu bakhtiyo buur walba u jiidhay laysbarayse maantii jihaad buun kolloo tumaye buushiya u saamaa u siday laba bandiiroode inay gaaladiinnaga baqdeen waxa bayaankiiya waataa dhulkii laga bannaday baaxa dalahaaye samaday sidii baala lay bawda ka hayaan
abwaan negeya cali khaliif oo ka mid ah abwaanada soomaaliyeed ee caanka ah kana mid ahaa ardayda ka soo aflaxay mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf ayaa isaguna jeediyey gobay uu kaga warramayo xaalka soomaaliya iyo duulaanka shisheeyaha ee uu la kulmayo dalkan soomaaliyeed
geeshkii nebigii iyo garabsiga xaq iyo diinta iyo samiir wuxuu gooyo waxay guushu noo saaran tahay geylan diriireeda nin kastoo sariir dheer ku gamay gaadhi kari waaye gaashaan beriya baannu nahay gumuc afkiisiie waa noo go'aan dhimashadii iyo geeri sharafeeda gacmo laaban waa been ninkii guul ka daydaye gobonnimada waa dhiig ninkii goosan karayoowe gumaysigu bilaash kuma tagiyo geriyo iilaafe garowshiiya iyo waa ku ceeb waa gudboonnahaye haddii aan xeryaha loogu gelin dib uma guuraane niman yahow muddaa gaaxsateen godobi taalkiine dhaaxaa dareen gaamuriyo ciilna geliseene dhaaxaadna kala goosateen nin iyo gaarkiiye dhaaxaa gantaaliyo hob culus nagu garaacdeene dhaaxaa waxaa geysateen lay gabbaanadaye dhaaxaa habeen gowracdeen geesi diriireede dhaaxaa gacmaa naga xidheen gaabsi nololeede dhaaxaa gabbood nagu fasheen labada gooroode dhaaxaa xusuusaha gunnimo noogu tiriseene galoof noqotay saadaaladaa xoogga geliseene soomaalidii gamasanay tuuro gibishiiye hadday ficil la wada guuxayaan gebi ahaantoodi
abwaan abdiwaaxid gamaadiid oo isaguna ka hadlay xafladda lagu soo xirayo mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf ayaa tilmaamay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu mucaskarkooda loogu magac daro sheekh bashiir uuna ahaa halyey garab waayey balse maanta garabkiisa ay iyagu yihiin wuxuuna mariyey gobay muhiim ah
boqol farxadood baa isu kay fuulay shalay ninaan la sheekaysanay waxaan ku yidhi waxaa laga yaabaa macaskarkeenna in sheekh bashiir loo bixiyo manaan ogeyn markaan waaqica akhriyey iyo toyga lagu jiro aad baan ula qayrooda imika ciddii soo bixisay allaha barakeey halkuu ku baxay baan ogaa haa loo- looma hilin maalintii gaal baa sidaa iskaga taagay wejiga waa kan raggiisii haa raggiisii waa kan farxad farxado kalena waa ii raacaano fara badan oonan akhriyayno halkan maanta ka jira dib baan u dhiganaya wixii aan hadal ku sheegi laa gabay kooban baan ilaahay idamkii ku sheegaya
mar haddaad guddida weerariya gala inaad layso gembiyo ka gaashaamo gadanna u raace markaad gudub u lishamaysana geed isugu toosi goortana la hiishiya wakhtiga gaaladu isdhigato marna sidaa gorilaa u soco geesahana fiiri marna sidaa libaax gooman iyo aarka ugu gaatan dhufayskaad gashaba kii ku xiga gibin ilaalayso guruxyada ka toogiya wadna gacan ayay qaadeen qaybtan afraad ayaa ah xalqada ugu dambaysa ee ay mu'asasada warbaahineed alkataa'ib ku soo gudbinaysay kelimaadka laga jeediyey xafladdii lagu soo xirayey mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf oo ay ka soo aflaxeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ay ka mid yihiin culimo odayaal dhaqan iyo abwaano soomaaliyeed
بالسيف ولا يفتر في الله لنا عزما قدما قدما قدما قدما قدما قدما قدما نمضي لجهاد قوم الكفر الأوغاد qaar ka mid ah dadka danyarta ah ee ku nool xerooyinka barakacyaasha ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in raashinka iyaga loogu talagalay ay leexsadaan jihooyin kale laguna kala iibsado suuqyada magaalada muqdisho warkani waxaa ka warramaya cabdilkhaaliq macalin cabdiweli qaar ka mid ah dadka danyarta ah ee ku nool xerooyinka barakacyaasha ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in raashinka iyaga loogu talagalay ay leexsadaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka laguna kala iibsado suuqyada magaalada muqdisho waxay sheegeen in kalbar raashinka iyaga loo keeno ee gurmadka ah lagu celiyo suuqyada waaweyn ee magaalada muqdisho waxa ay tilmaameen in ay ku rafaadsan yihiin kamamka raashinkii loo keenana lasii lexsanayo waa kuwaan iyaga oo ka hadlaya waana la qaybsanaa raashinka barow bar markii baawurka la keen raashin badana waxaan aragnay markii baawurka soo galo santarka soo istaago ka baawurka xaafkiisa magaalada loo celinayo meesha loo wadana ma arkin inta xaaf inta laga digiya xaaf kale magaalada macnaa kaamkan ka hor kaamka aan joogi jiray saasaan ku arki jiray marka laba baawur raashin la keeno hal baawur waa la digay hal baawur asoo shareecan ayaa magaalada la- la- la aadi jiray si cadaalada looma qayba jirin wallaahi dhibaato inta ma moodaas inaan sidahamin sidige oo laadi dab walanku uumi waayo iska jar biyo naftiyo kun shilin aagii lahagade wadaha socda soonshii afaraad iyo haashiin qaadani sanada madungaan bilow malhaka makasaa saddex saddex soonka bi kii afaraad dowladda federaalka iyo hay-adaha shisheeyaha ayaa dadka barakacayaasha ah waxay madaxooda ku soo qaadaan raashin badan laakiin lama siiyo dadka masaakiinta ah ee tabaalaysan in ka badan siddeetan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa dhimasho dhaawac ku noqday howlgallo toddobaadkan ay fulisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab howlgallada wararkaasi waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh maalintii sabtida sagaalka bishan aynu ku guda jirnay shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada kuna beegan sideedda februari laba kun shan iyo labaatanka guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax ka fuliyey deegaanka misagawa ee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya qaraxan ayaa lagu beegsay horjoogo ka tirsan maleeshiyaadka macuusleyda oo lagu magacaabi jiray cabdi daahir cusmaan dhimasho iyo dhaawac aad u tiro badan ayaa ka dhashay dagaalo si daran loogu jibiyey ciidamada dowladda federaalk iyo maleeshiyaadka mooryaanta macuusilayda kuwaasoo ka dhacay duleedka magaalada buulo burde gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya inta la xaqiijiyey dagaaladan ayaa waxaa lagu dilay koob iyo afartan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk iyo maleeshiyaadka macuusilayda iyadoona ay ku dhaawacmeen shan iyo afartan kale waxaan u helnay qaar ka mid a magacyada askartii dhimashada iyo dhaawaca ku noqday dagaaladii ka dhacay gobolka hiiraan kuwaasoo kale ah kow muumin dheere labo cabdulaahi xuseen geedi saddex jecelow cusmaan xasanow afar maxamed cali xaamud shan baryare axmed gobosuge waa sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalka lix maxamed cabdulaahi shiilow toddoba muxudiin cabdulaahi siddeed maxamed abuukar hagar sagaal maxamed salaad taangi toban cumar cali farey koob iyo toban ciise yuusuf maxamed jabiil guutada jugta culus ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa madaafiic waxay ku asqaysay fariisina askarta dowladda federaalka ku leeyihiin inta u dhexaysa deegaanada beera yabaal iyo aboorey oo ka tirsan gobolka hiiraan dhimashada waa hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka iyo dhaawaca saddex kale maalintii axadda ee toddobaadkan tobanka shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada waafaqsan sagaalka februari laba kun shan iyo labaatanka askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa qarax lagula beegsay gudaha degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose waxaana lagu dilay hal askari iyadoona ay ku dhaawacmeen shan kale markan iyo gobolka baay ee koonfurta soomaaliya qarax culus ayaa lala beegsay ciidamo ka tirsan kuwa xabashada etoobiya ee ilaalada ka haya garoonka magaalada baydhabo waxaana jira khasaare soo gaaray ciidamada etoobiya mana soo gaareen faahfaahin intaas ka badan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar habeen dheelmada waxay ku qaadeen saldhiga ciidamada uganda ay ku leeyihiin garoonka magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose warqabadka warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ma soo gaareen faahfaahin dheeraad oo ku saabsan weerarkaas qarax gaari lagu gubay ciidamada shisheeye ayaa ka dhacay deegaanka cadow dibilee hoostaga degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday askartii saarneed gaariga qaraxa lala helay mas-uuliyadda weerarkan ayaa sheegatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab maalintii isniinta koob iyo tobanka shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada geeska kalena ku astaysan tobanka februari laba kun shan iyo labaatanka ugu yaraan shan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa isku magacaabay sirdoonka ayaa lagu dilay qarax lala egtay gaari cabdibilah oo ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka kuwaasoo ku socdaalaya nawaaxiga magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya arbaco saddex iyo tobanka shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada kuna beegan labaiyo tobanka februari laba kun shan iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal qaraxa waxay ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho kaasoo lagu beegsay askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo ku sugnaa xaafadda gubta gaar ahaan halka loo yaqaano tiida qaraxaasi waxaa ku dhintay askari lagu magacaabi jiray indhoos halka lagu dhaawacay laba kale militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku miray xiro ciidamada shisheeye ee soo duuliyaasha uganda ay ku leeyihiin deegaanka golweyn ee gobolka shabeellaha hoose dagaallo lagu jibiyey ciidamada dowladda federaalk oo khasaare lagu gaarsiiya ayaa ka dhacay bacaadka faarax aadan ee duleedka magaalada xardheer ee gobolka mudug dagaaladan ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan afar askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka iyadoona ay ku dhaawacmeen tiro intaasi ka badan maalintii khamiista afar iyo tobanka shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada saddex iyo tobanka februari laba kun shan iyo labaatanka guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsay askar ka tirsan ciidamada etoobiya oo u socday garoonka degmada waajid ee gobolka bakoole ee koonfurta soomaaliya inta la xaqiijiyey qaraxan ayaa waxaa ku dhintay saddex askari oo ka tirsan ciidamada etoobiya sida lagu sheegay war ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab markaan iyo jubbada hoose iyo maalintii shalay howlgal gaar ah oo dagaalyahano ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen deegaanka dhubley ee gobolka jubbada hoose ayaa dhegta dhiigga loo daray maxamed axmed siigaale oo ahaa guddoomiyihii deegaanka wadajira ee hoos tagta degmada dhuubley ee gobolka jubbada hoose waxaana ciidamada al-shabaab ay qaaday howlgalkan soo furteen gaari sigsiig ah iyo laba qoryo ee k forty seben ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa toddobaadba toddobaadka kasii dambaysa sare u qaadaya howlgallada ay ku naafaynayaan ciidamada dowladda federaalka iyo askarta shisheeye ee duulaan gardarada dalkeena soomaaliya ku jooga warkan waxaad kala socotaan warbaahinta alfurqaan dowladda etoobiya ayaa mar kale muujisay damaceeda la xidhiidha qaadashada soomaaliya farxan cali cabdulaahi ayaa warkani faahfaahinaya itoobiya ayaa mar kale ku kacday xadgudub ka dhan ah dalka soomaaliya iyadoo sheegtay inay leedahay gobollo ka mid ah waddanka madaxweynaha itoobiya oo ka hadlaya shirka golaha wasiirada midowda afrika ayaa lagu soo bandhigay qariidada afrika oo muujinaysa itoobiya oo lagu daray qayb ka mid ah soomaaliya gobollada nugaal mudug iyo galgaduud ayay qariidadu raacisay itoobiya taasoo ay ku jiraan xeebaha dhaca gobolladaasi itoobiya oo horey xoog ku yeelatay deegaano badan oo dhulka soomaali galbeed ah ayaa dhanka kale gobolladan ay ku darsatay maabka qariiradeeda ka dhigan dhul kale hor leh oo ay doonayso inay yeelato wasiiru dowlaha arrimaha dibadda dowladda federaalka cali balcad ayaa goobjoog ahaa kulankan welina ma jirto wax war ah oo ay dowladda federaalka ka soo saartay arrintan si kastaba dadka soomaalida oo ahaa kuwo qarniyo badan ka dagaalamayay in la gumaysto dhulkoodana ay shisheeyo yeeshaan ayaa waxaa sanooyinkii u dambeeyey soo ifbaxayay madax soomaaliya oo taa cagsigeeda la yimid dhulkii iyo hantidii ummadda soomaalida u gacangalshay dowlada shisheeye iyagoo meesha ka saaray loolankii u dhexeeyey soomaaliya iyo itoobiya ahaana mid lagu dhigo jaamacadaha caalamka ma ahan markii ugu horraysay oo ay dowladda itoobiya muujiso damaceeda la xidhiira qaadashada soomaaliya sannadkii labada kun sagaal iyo tobankii ayaa waxa ay gebi ahaanba qariidada soomaaliya ku dartay dhulka itoobiya waxaana muuqata in xilligani ay si rasmi ah u soo bandhigayso wejigeeda rasmiga ah ugu dambayntii warka dibadda diyaarad uu la socday wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa ku celidooday xilli dalkaas ay ku soo bateen burburka diyaaradaha xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa lagu qasbay inuu dib ugu laabto maraykanka khamiistii sababa la xiriira cilad dhanka farsamada ah oo ay soo wajahday diyaarad uu la socday xilli ay dalka maraykanka kusii bateen diyaaradaha burburaya ninkan ayaa lagu waday inuu ka qayb galo shir maanta ka dhacaya dalka jarmalka kadibna uu u safro bariga dhexe balse diyaaraddii uu la socday ayaa si lama filaan ah ugu laabatay dhanka saldhigga ciidamada cirka ee maraykanka oo ku yaala duleedka magaalada washington sida uu sheegay wariye ka tirsan wakaaladda wararka e f b oo la socday wasiirka afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa tiri diyaaradda uu ku safray xogahayaha waxay la kulantay cilad farsamo dib ayaynu usoo laabatay waxayna kusii jeeday saldhigga ciidamada cirka ee maraykanka waxay intaasi ku dartay wasiirka arrimaha dibadda waxa uu damacsan yahay in uu sii wato safarkiisa jarmalka iyo bariga dhexe oo uu kusii wato diyaarad kale dhowaanahan waxaa dalka maraykanka ka dhacayay shilal dhanka duulimaadyada la xiriira oo isdaba joog ah taasoo isugu jirta diyaarado isku dhacay iyo kuwo iskuoda u burburayba arrintaas ayaana welwel iyo cabsi ku abuurtay dadka ameerikaanka ah heerba ay ka shakiyaan raacitaanka diyaaradaha warkii aad kala socoteen alfurqaanna waa nageynta